halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa jimco kow iyo labaatanka bisha februari sanadkuna waa laba kun afar iyo tobanka waxaana idaacaddeenna si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo xuseen barre aadan
qoladii ammaanka guud ka shaqaynayey wax haba yaraatee kaalintoodii meesha maynan aalin hase ahaatee dadka soomaaliyeed hadda waa fahamsan yihiin argagixisadu inay foolanayso wakhtiga ugu dambeeyana ay ku jirto
waa siyaasiga salaad cali jeelle oo aannu ka waraysanay weerarkii maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ee villa soomaaliya waxaan idiin haynaa warar badan oo ku saabsan weerarka maanta ka dhacay muqdisho marka horese warkii dunida madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tacasi u diray qoyskii ehladii ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku geeriyooday weerarkii ka dhacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro argagixisada uu sii socon doono islamarkaasina weerarka maanta ah ay qaadeen aanu waxba u dhimi doonin howlgallada dowladda ee loogu talagalay in nabadda lagu sugo dalkana looga ciribtiro kooxaha uu ku tilmaamay inay yihiin nabaddiid goobjoogayaal ayaa sheegaya in weerarku uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyey walhaha qarxa kadibna ay rag hubaysana isku dayeen inay gudaha u soo galaan dhismaha sida aadka loo ilaaliyo ee madaxtooyada kooxda al-shabaab ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarka maanta dhacay madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkaasi
bismillahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan rabaa maanta wixii dhacay shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan rabaa inaan u sheegno dee wixii maanta ka dhacay madaxtooyada waxay ahaayeen wixii baryahanba dhacayey nimanka la yidhaahdo shabaab dabeecadahooda baryahan dambe waxaa iska bedela waa garan kartaan iyo duruufaha ku kalifay inay waxaa iska bedelaan waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheegno horta waa caafimaad qabnaa waxaa naga dhintayna dad maxaanku rahda muhiima way ahaayeen allah u naxariisto wiilasha yaryar ee dhallinyarada ah da-dooda aad garan kartaan mugaa sawirkooda aad aragtaanne way soo hadligeen oo meeshay keeneen waxaan rabaa shacabka soomaaliyed inaan u sheego waxba iskama keen bedelin dagaal baan ku jirnay dagaalkii qayb ka mida waayo waxa maanta dhacay dagaalkuna waa sii socdaa nagama leexinayso hadafkii ahayd inaan shabaab dalkan ka tirtirno oon ka baabi'inno marna ka leexan mayno niyaddeenna waxba gelin mayso waxba iska bedeli mayno khalkhalna gelin mayso yacnii wax ay naga bedelayso dhiiranaan iyo maxaanku raha geesinimo iyo ad adeeg iyo kalsooni un bayna sii gelinaysaa maanta waxay ahayday daliilay u ahayday inay duulimaad ay soo qaataan hal qof aanu ka badbaadayn oo aanay ahdaaftii ay rabeenna aanay gaari karin duulimaaday ahayd waxa uun muxuu ahaay fahamka u baahan waxay tahay muhiimadaha iyo ujeedooyinka ay leeyihin intaas waxaa kaloo fahamka u baahan waxay tahay wiilasha soomaaliyeed ee dhallinyarada ah iyo waalidkii dhalay iyo dadkii saaxiibada la ahaa war nimankaana way sii dabargo'ayaan waanay bilaaban waanay dhammaanayaane wiilasha aan ka badbaadsanno hooyadii iyo aabbihii iyo walaalkii dhalay maanta wiilasha meeshaa ku dhammaaday ee dhallinyarada ah oo waxay u dhammaadeenna aan la garanaynin waxa ay sameeyeenna ay tahay laba qofood saddex qofood oo salaaddii jimcaha soo aaday oo rayid ah inay dhinteen
madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey weerarkii lagu qaaday madaxtooyada soomaaliya halkaas wararkaasi idinka imaanayaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a diblomaasi sare oo ka tirsan midooda yurub ayaa sheegay madaxweynaha ukraine victor yankovich iyo wakiilada mucaaradka in ay maanta jimcaha isla saxeexdeen heshiis ujeedadiisu ay tahay sidii loo soo afjari lahaa xiisadda siyaasadeed ee dhigu ku daatay oo muddo bila ka taagan halkaasi diblomaasiga ayaa sheegay in heshiiska uu keeni doono isbedelo dhinaca dastuurka ah madaxweyne yankovich ayaa kaga dhawaaqay heshiiskan gogol xaarka ah fadhiga uu ku leeyahay internetka wadahadallada u dhexeeya wakiilada dowladda iyo mucaaradka ukraine ayaa waxaa qaalqaaliyey wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jarmalka faransiiska iyo poland dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in rasaas maanta oo jimcaha ka dhacaysay fagaara kiev waxaana iska horimaad ka yimid ka taagan ukraine ay yihiin kuwii ugu daraa ee dalkaasi soo mara
haddii aan dib ugu noqono magaalada muqdisho waryaheena v o a zeynab abukar ayaa haatan qadka toos ugu jirtaa zeynab
waad mahadsan tahay daandurey ammaankaas si weyn loo xoojiyey magaalada muqdisho gaar ahaan aqalka madaxtooyada iyadoo ciidamo fara badan oo isugu jiro dowladda iyo amisoomna ay markaasi lasoo dhoobay wadooyinka gebi ahaanba soo gala aqalka madaxtooyada kadib markii maanta kooxo hubeysan ay weerar kusoo qaadeen aqalka madaxtooyada islamarkaana mid kamid ah albaabada laga soo gala aqalkaasi ku qarxiyey gaari laga soo buuxiyey walqaxa walxaha qarxa deetana isku dayay inay gudaha u galaan madaxtooyada iyadoo ay jireen rasaas iyo tacshiirado kala duwan oo markii ay wax dhacayeen la maqlayay hase ahaatee xaaladda caawa waxa ay tahay jawiga mid degan iyadoo madaxda dowladda iyo sidoo kale saraakiisha ammaanka iyo wasiirada amniga ku shaqada lehna ay arrintu ka hadleen waxaa sidoo kale si deg deg ah safar kaga soo laabtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo safar ku maqnaa
zaynab abukar raggii soo weeraray madaxtooyada maxaad iga sheegi karaysaa ee lagu dilay halkaasi
aad baad u mahadsan tahay daandurey gelinkii dambe ee maanta madaxweynaha soomaaliya shir jaraa'id ka hor marka hore waxaa shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay goobta ay wax ka dhaceen wasiirka amniga qaranka iyadoo ay hareero taagnaayeen wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhiga wasiirku waxa uu sheegay in weerarka hadafkii laga lahaa ay fashaliyeen oo aysan kooxahaasi soo gudbin sida uu yiri albaabka weerarka ka dhacay islamarkaana ay ciidamadu ka hortageen wuxuu sheegay in dadka weerarka ku dhintay ay gaarayaan laba iyo toban qof oo sagaal kamid ay yihiin kooxihii weerarka soo qaaday oo laba kamidna ay isqarxiyeen saddexda kalena waxa uu ku sheegay dhintay inay yihiin xubno ka tirsan dowladda oo kale ah xogeyihii joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamuud xirsi cabdulle indhacase iyo weliba sargaal hore sargaal ka tirsan dowladda genaraal nuur shirbow oo horey u ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka nabad sugidda xilligii dowladii ee kumeel gaarka ahay sidoo kale wuxuu sheegay in askari ka tirsan dowladdana uu weerarka maanta ku dhigtay ku dhintay wuxuu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen oo ay ciidamadu ka hortageen islamarkaana ay ku dileen kooxihii weerarka soo qaaday hase ahaatee waxaa xusid mudan in goobta ay wax ka dhaceen si weyn looga dareemayay inay dhibaato maanta ka dhacday islamar ahaantaana meelaha qaarkood ay ka muuqdeen rasaasta iyo qaraxii lagu qarxiyay albaabka laga gala aqalka madaxtooyada sidoo kalena jawiga wuxuu yahay caawa mid aad feejignaan ay u muuqato warar kala duwan waxaay sheegayeen in kooxihii ay gudaha u gudbeen markii ay albaabka fureen oo ay qarxiyeen taana ay u suurta gashay inay gudaha galaan islamarkaana si weyn ciidamadii ay isaga hor yimaadeen labada dhinac inkastoo ammaanka xaruntu ay ahayd mid aada u xoogan oo ciidamo isugu jira amisom iyo kuwa dowladuna ay ku sugnaayeen madaxdii dowladuna ay goobta ku sugneed marka jawiga wuxuu yahay mid degan caawa laakiin waxaa jira hadalhayn xoogan oo shacabka qeybihiisa kala duwan oo soo baxaya oo ku wajahan suurtagalnimada in aqalkii madaxtooyada oo madaxweynaha ku sugnaa ay suurta gashay in kooxa ay u babac dhigaan amaba ay isku dayaan inay weeraraan oo ay gudaha u galaan
marka maadaama aad ii sheegtay in feejignaan xoog leh ay jirto ciidan ma lagu arkayaa magaalada iyo gaar ahaanba meesha ay wax ka dhaceen agaheeda zaynab
ciidamo fara badan ayaa lagu arkayaa marka ay wax dhaceen kadib ammaanka magaalada waa la xoojiyey gaar ahaan aqalka madaxtooyada oo xafiisyada kala duwan ee madaxda dowladda ilaamaha ammaanka ay ku yaalaan waxaa lasoo dhoobay ciidamo kala duwan wadooyinka gebi ahaanba soo gala madaxtooyada iyadoo ay sidoo kalena wadada muhiimka ee maka almukarama qeybo badanna caawa ciidamo feejigan lagu arkayay waxaa baaritaan lagu sameynayay gaadiidka isticmaalaya wadooyinka inkastoo markii hore ay wax dhaceen wadooyinka ay xirnaayeen ciidamaduna gebi ahaanba ay joojiyeen isu socodkii maadaama goobta la weeraray ay ahayd meel muhiim ah oo aan laga fili karin in weerar uu ka dhaco aqalkii madaxtooyada dowladda sidaa daraaddeedna ciidamada gebi ahaanba wadooyinka ayay dhoobnaayeen oo waxay joojiyeen gaadiid in gebi ahaanba wadooyinka gala ee madaxtooyada ay u gudbaan iyo wadooyinka ku dhadhow intaba hase ahaatee gelinkii dambe ee maanta ayay isu socodkii gaadiidku caadi noqdeen oo waxaa jiray gaadiid fara badan iyo isu socodkii dadkii oo si caadi ah kusoo laabtay inkastoo ay ciidamadu baaritaan wadaan oo feejignaan xoogan ee jirto islamarkaana magaalada muqdisho laga dareemaya inay maanta wax ka dhaceen qaraxa lo lagu weeraray aqalka madaxtooyada ka sokow waxaa jira qarax kale oo isaguna baabuur walxaha qarxa laga buuxiyey oo wadada warshadaha ka dhacay sida la ii xaqiijiyey walow aanay jirin khasaare dhimasho iyo dhaawac iminka la sheegay waxaa la sheegayaa in hadda ay socdaan kulamo xoogan oo saraakiishii ilaamaha ammaanka dowladda u dhexeeya iyo madaxduba oo looga hadlayo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka gebi ahaanba magaalada muqdisho islamarkaana dowladdu ay sii gudagali lahayd howlgalka haatanba gobolada dalka ka bilowday waxa laga arrinsanaya waxa ay yihiin xaaladii magaalada iyadoo howlgal dowladdu ay ku dhawaaqday in waxyaaba ay dhaceen sidaa daraaddeedna sidii looga hortegi lahaa waxyaaba carqalada ku keeni kara howlgalka in magaaladu ay ka dhacaan howlgalkuna ay socdaan marka waa la dareemayaa laamaha ammaanka iyo madaxdii dowladuba inay si aad ah uga caroodeen waxyaabihii maanta dhacay islamarkaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo safar ku maqnaa si deg deg ah gudaha magaalada muqdisho uu dib ugu soo laabtay seenab abukar dowladda markii ay ku dhawaaqday inay howlgallo xoog leh ay ku fulinayso meelaha ay joogaan kooxda argixisada ee al-shabaab qaarkood ayaa waxaa wararkana soo gaara ay sheegeen inay kusoo qulquleen magaalada muqdisho marka sow kale shaki iyo kale cabsisho xoog lama jirto markaad fiiriso dadka dhexdiisa
hadalhaynta ee muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinta iyo khubarada ee u dhunduleysha xaalaha xaalada dhanka amniga oo ama si dhow ula socotaba waxay ahayd arinta soo gelitaanka al-shabaab gudaha iyo xaafado kamid magaaladaba in ay jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii ay soo baxda arrinta howlgalka ee ka dhanka a al-shabaab islamarkaana saraakiil badan oo ka tirsan dowladda ay ku micneynayeen tani inay tahay mid la doonaya in gebi ahaanba lagu carqaladeeyo howlaha ammaanka magaalada ka socda lagu qalqalgeliyo hase ahaatee ayan u hakan doonin howlgalka oo ay xoojin doonaan oo ay sii socon doonaan waxaa jiray taa bedelkeed in dad in badan si dhowba ula socda arrimaha ammaanka in arrintan ay ku sifeynayeen amaba ay ku tilmaamayeen inay tahay habacsanaan iyo awood dari dhanka dowladda in kooxa ka tirsan al-shabaab lagu arka xaafado kamid ah magaalada muqdisho iyadoo howlgal lagu dhawaaqay taa micnaheeduna ayan ahayn in weli dowladda aanay ammaanka si buuxda ugu haynin qeybo badan oo caasimada magaalada muqdisho ka tirsan gaar ahaan meelaha dhanka hilwaa iyo meelo fara badan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen weerara al-shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada iyo meelo kala duwan iyo qaraxyo ay ka fulinayeen gudaha magaalada muqdisho meelo ka tirsan laakiin dowladdu waxa ay sheegtay in meel walba ay wax ka dhacaan taa micnaheedu aanay ahayn in magaaladu ammaankeeda aanay dowladdu gacan ku haynin oo dowladdu ay si buuxda magaalada u maamuleyso hase ahaatee ay ka hortegi doonaan wax walba oo dhibaato u keeni kara islamarkaana qalqal shacabkii magaaladaba ku abuuri kara balse arrintu weli howlgalka waa mid bilowda oo socdo kulamadana waa ay socdaan waxyaabihii kasoo baxa dowladdan waxa ay sheegtay in gadaal ay kasoo gudbin doonaan tallaabooyinka dowladda u qorsheysan iyo guud ahaanba arrimahan aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay taasina waxay ahayd wariyahana v o a ee magaalada muqdisho zaynab abukar oo toos ugu jirtay qadka telefoonka iyadoo joogta magaalada muqdisho halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a weli wararka ku saabsan weerarka lagu qaaday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaanu ku jirnayay dadka ku dhaawacmay weerarka maanta ka dhacay halkaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir oo goor sii horreysay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramay falastiin axmed iimaan
falastiinay aniga hadda dhaawac la sheego oo igaaray ma jiro masaajid gudihiisaan ku jirnay qaraxii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay meel masaajidka aan ka dheereen kadibna xabado badan ayaa meesha ka dhacay marka qaraxaas dhacay muraayadii masaajidka yaa maxaan ku idhahdaa qaarkooda qarxay qaraxii muraayadaha ayaa dad wax soo gaargaarsiiyey aniga ilaa hadda intaan indhahayga saaray nin xildhibaan oo axmed la yidhaahdo oo magaciisa axmed xaaji la iigu sheegay luqta ayay wax iga gaareen buu yidhi cid kale oo hadda aniga indhehayga saaray ama dhaawac ah ama dhibatay oo meesha aan ku arkay ma ay jirto sidee wax u dhaceen waxa adiga wax gaarsiiyey dadkan waxay ahaayeen muraayadaha masaajidkay ahaayeen sidee wax u dhaceen maxaa aragtay Mm, intii aad meesha ku jirta bal sawirna sii annaga de masaajidkan ku jirnay horta khudbadii koowaad ayaa socotay oo marka khadiibka wuxuu saarnaa markaa la dhegaysanayay Eh, markii ugu horreysay qarax aada u weyn ba meel aan naga fogeyn oo aan ku qiyaasayo wadadan ka baxda eh, tiyaatarka ka baxda Eh, iyo inta u dhaxaysa de- deyrka madaxtooyada inta u dhaxaysa aan ku qiyaasay inay aheedu qarax aada u weyn ka dhacay Eh, qaraxa kadibna xabado eh, tiro badan oo isdhaafaya ayaa meesha ka dhacayay Eh, mar labaad haddana qarax kale ayaa meel un meelihii iyadeed aan ka fogeyn aan ku qiyaasay ka dhacay qaraxaas labaad ayaa gilgilay dhismaha masaajidka marka muraayadihii baa daatay qaarkood muraayadihii daatay ee dadka badankiis eh, hadda dadka aan kugu sheegayo oo ninka hadda aan xildhibaanku aniga aan aqaano iyo nin kaloo rayd ahayo anigana aan garanayn oo isna gacan ka dhiigaya aan arkay Eh, adigii dad ay ka mid yihiin oo muraayadahaas ay wax farfareen waan arkay laakiin xabadaha dhacayay iyo waa maqlaynay iyo cid ku dhigatay iyo cid kaloo wax ku noqotay oo aniga aan arkay eh, may jirto aniga inta aan ka ogahay wixii meesha ka dhacay waa intaas kadibna masaajidka waa kasoo baxnay eh, dibadda oo dhinaca badaha maalin dhinaca kale ayaan marnay Eh, m- adiga muddo aan ku qiyaasay shan iyo toban ilaa labaatan daqiiqo ay xabadahaas meesha ka socdeen kadibna xabadihii way istaageen dib baan masaajidka ugu noqonay ciddii duhur tukanaysay iyo ciddii adiga Eh, An- meesha alaabii wax uun kaga soo tegatay oo ka qaadanaysay Eh, halkaas iyayna ku dhammaatay arrinta An- kadibna xildhibaan- waa soo baxay aniga baabuurkaygaan soo qaat gurigaygaan soo aaday En, xildhibaan waxaa jirta in madaxweynuhu inta badan salaada jimcaha uu masaajidkaasi ku dukan jiray oo halkaasi uu- uu- haddii aad hore adna ugu dukan jirto uu imaan jiray ma jooga madaxweynaha markaa maya maya maya mad- madaxweynaha mauna joogin Eh, xitaa cid kaleoo madax oo hadda aan kuu sheego ma jiro prime ministerka iyo waaba maqan yihiin oo waa ogtahay cid hadda wasiiro ama madax oo ani aan garanaayo oo masaajidka markaas ku jirtay ma aysan jirin dad kaleoo siyaasiyiin eh, iyo masaraakiil iyo dad noocaas way ku jireen xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir oo khadka telefoonka ugu warramiyay falastiin axmed iimaalkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya nicholas kay iyo wakiilka midooda afrika ee soomaaliya danjire maxamed saalax nadiif ayaa waxa ay dhaleeceeyeen weerarkaasi lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee soomaaliya oo dad ay ku dhinteen labadaasi diblomaasi ayaa waxa ay ku bogaadiyeen ciidamada amniga ee soomaaliya sida geesinimada leh ee ay uga hortageen kooxaha weerarka soo qaaday wasiirka amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu sheegay in laba iyo toba qof ay ku dhinteen weerarkaasi maanta dhacay haddaba afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika kolonel cali xaamud ayaa isna waxa uu cambaariyey weerarkaasi maanta ka dhacay madaxtooyada magaalada muqdisho oo ay sheegteen kooxda al-shabaab daawud aweys ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray
horta waan ka xunnahay een, masiibada maanta halkaa ka dhacday maalin jimca oo dadku salaada ku jiraan Een, wixii dhacay waa dhacay Een, weli fiiradeedii baan ku jirnaa intii ku socotay allah ha u naxariisto inta ku dhibaatootay allah ha ka soo kiciyo sida ugu dhaqso badan Een, waxaase een, hubaala een, wixii la filanayay eh, ma noqon oo ay ku fashilmeen Eh, isla markiiba een, gaadashada caynkaasa waa laga daba yimid Een, wixii weerarkaa soo qaadayna halkaa way ku qurbaxeen Een, maxaad inooga sheegi kartaa khasaaraha halkaasi ka dhashay labada dhinac khasaaro iminka ahaa weli een, eh, wa- waa lagu jiraa hawsha een, kuwa een, hordhac ma ah, samaynayo laakiin dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jiraa een, eh, dad eh, cibaadaysanaya iyo een, wakti een, aan een, masiibo intaa leeg lagu talagalin iyay dhaceen arrinkani marka dhibtu waa jirtaa eh, laakiin wixii dhibaatadaasi een, geystay ee la maaganaa een, waa la waayeen siday doonayeen way noqon weyday een, wixii een, eh, nimankii halkaas soo galay dhowr iyo een, eh, toban qof halkaa imika waa la hayaa lafoogi een, wax isqarxiyey iyo wax rasaas lagu een, eh, dilayba Een, warar kale waxa ay sheegayaan in dadka halkaasi wax ku noqday amaba ku dhaawacmay uu ku jiro diblomaasi u dhashay dalka jabuuti wararkaasi wax ma ka ogtahay diblomacy oo jabuutia ma hayno laakiin niman safaaradda ka shaqaynayay oo halkaasi iyakuna ku cibaadaysanayay nimanka tagay koley xamed waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan sida ay ku dhacday in xaruntii madaxtooyada oo ay ilaalinayaan ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamadii midooda africa ay sidaasi kusoo galaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo iyagu sheegtay weerarkaani arrinkan dadkii sheegan jiray way sheegtaan laakiin arrinkan weli lama garanayo waxaa baadhis baa lagu jiraa waxaa si aad ogtihiinba guriga madaxtooyada soomaaliyeed waxa ka socda howlo badan oo dhismo ah dhibteedii bay leedahay wakti naasib ahayna oo dadku ay inta badan salaada ku jireenna way u badnayd laakiin waxa weeyaan ammaanka sidii loo ilaalinayay waa lagu dadaalayaa sidii loogu dadaalayayna tani waxa keentay oo fududaysay baan umalaynayaa dhayalsi maaha hawl la dhayalsaday ilama aho waa albaabadii siday nidaamkii loo shaqaynayay waxbaa iska bedelay marka jismooyin badan ay meeshii ka socdeen taasina waa laga fiirsan doonaa hadii midda kale dadku waxa ay isweydiinayaan dhowaan dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom waxay ku dhawaaqeen inay weeraro ku qaadi doonaan kooxda al-shabaab dadka qaarkii waxa ay leeyihiin waxaa habboonaan lahayd in arrintaasi ay noqoto mid sir ah oo aynaan oo aan lasoo bandhigin in weerar la damacsan yahay marka taasi ma laga yaabaa inay ku dhiirigelinayso kooxaha aad dagaal kula jirtaan inay iyaguna idinkala hormaraan oo ay carqalado amaba ay arbushaad sameeyaan
arrinkaasi waa jiraa xukunka amisom iyo dowladda federaalka soomaaliyeed intuba waa ku dhaqaaqeen inaa howlo guud lagu tala jiro taas lagama noqonayo waa arrin jiro weeyaan waa arrin naga go-an waa arrin halkii ilaahay yidhaahana uu nagu gaarsiin doono sida aan jecelnahayna u dhici doonta inana lagu khalkhaliyo amba niyadda ciidanka amisom iyo dowladda federaalka lagu sidan khalkhalka caynkana lagaga horta yimaadana tu meesha wax u dhimaysa maaha dhibta meesha taalla waxa weeyaan danta soomaaliyeed ninkii ka shaqaynaya shacabka soomaaliyeed hun nala arki doonaa waxaan jecel lahay haddii ilaahay yidhaaho soomaaliya shacabkeedu inuu ka fiirsado inuu ka fiirsado wixii jirana uu annagana soo gaadhsiiyo maanta hawl gabaabsi iyo itaalyari iyuunbaa qaraxan iyo foolxumada intana geysanaya yaa lagu dhibaataynaya shacabkii soomaaliyeed ubadkii soomaaliyeed hantida soomaaliyeed danta soomaaliyeed markaa xaggay jirtaa ma xagga dawladday jirtaa mise cadaawahan magaca kala sheeganaya ee diinta islaamka foolxumada intaa lagu geysanaya weerar masjid lagu qaado ma weerar islaameed baa ma islaam baa islaam ku qaado waa xaaladda magaalada muqdisho maalmahani waxaa muuqatay in qalqal uu ku yimid oo weeraro ay dhacayeen habeenkii madaafiic meelo laga soo tuurtuurayo marka arrimahaasi ma ku jiraan qorshihiina ah in howlgallada aad samaynaysaan aad diiradda saartaan in magaalada muqdisho laf ahaanteeda amnigeeda si wanaagsan loo sugo taasi shaki kuma jiro shaki kuma jiro ciidanku hadduu hawl ballaaris ay u baxo nidaamka magaalooyinka sida muqdisho iyo magaalooyinka kale muhiimka nidaamkoogina iyakana waa laga shaqaynayaa ballan bay noo tahay inaan sanadkani ka dhigno sanad nabadeynta soomaaliyeed taariikhdeeda gala warar waxaa jira na soo gaaraya oo sheegaya in maleeshiyaad fara badan oo al-shabaab ay muqdisho soo galayeen maalmahani wararkaasi ma haysaan warku waa badan yahay laakiin fiirada ciidamada amisom iyo intelligence-ka soomaaliya intuba waxay jira way og yihiin sidii looga hortegayeyna way ku tabaabashay
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta midooda africa colonel cali xaamud oo khadka teleefoonka ugu rameeyey daa'uud awes
qaraxa maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ayaa kusoo beegmayay iyadoo ay jiraan ifafaalayaal dagaal markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay fulin doonto howlgallo militari oo ka dhana kooxda al-shabaab warar ay heshay v o edu ayaa sheegaya in go-aankaasi dowladdu ay gaartay kadib markii ay magaalada muqdisho si weyn ugu soo qulquleen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab haddaba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ayaa maanta aan ku eegeynaa xaaladahaasi ka taagan dalka gaar ahaan caasimadda waxaa naga xasuusan barnaamijkan la duubay wax yarun ka hor intii aanu dhicin weerarka saaka lagu qaaday xarunta madaxtooyada mukhtaar maxamed actoosh ayaana inoo soo jeedinaya
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka isbuucan waxaan ku falanqaynaynaa barnaamijka xaaladda nabadgelyo ee magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey falal amni darro ayaa ka jira magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo falalkaasi amni darrona ay saameyn ku yeesheen dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho kooxaha al-shabaab ayaa la sheegayaa inay soo galeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho kuwaasi oo falal isugu jira qaraxyo iyo hoobiyeyaal lagu soo tuuraya xaafadaha magaalada ka waday muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti iigu ah oo igala qeybgalaya doctor cabdishakuur sheekh xasan oo isagu ah gudoomiyaha xarunta waxbarashada iyo cilmi baarista soomaaliya iyo cabdulaahi maxamed cadow oo isagu ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo korneel cabdulaahi aadan xuseen ciro oo isaguna ka mid ahaa saraakiishii ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan gudagalaynaa barnaamijka waxaa hadalka ku hormaray korneel cabdulaahi aadan xuseen ciro
adiga iyo aqoon-yahanka waa idin salaamahayaa iyo ummadda soomaaliyeed ama inta af soomaaliga ku hadasha oonan dhagaysanaysa markaan usoo noqonno muqdisho muqdisho iyo dariskeeda ayaan qabi karaa anugu gaar ahaan muqdisho amnigeeda saacadihii maalmi afariyolabaatankii saacoo ugu dambeeyey guddoomiyaashii degmooyinka qaarkood qayladhaan xoog leh ayay ku dhufteen oo ay sheegeen in shabaab uu soo galay deegaanadooda una baahan yihiin gurmad marka taasi waxaa la yidhi sadar muuqda su-aal uma baahna mar haddii qaar ka mid ah ee maamuladii degmooyinka ka jiray ee gobolka banaadir ay qireen in culays soo fuulay way jirtaa gaar ahaan marka la yidhaahdo jidka soddonka wixii ka rogan aad iyo aad laba nuuc bay isugu jiraan amni darrada ka jirta qaybu shabaab bay ka timaadaa qaybna dad qowlaysata ah oo tuutihii ama booliiska ama milatariga ama ciidamada kala duwan qaatay baaba noloshii cariiri geliya bulshada waa mahadsantahay korneel ciro cadow maxaa muqdisho laga filan karaa maalmaha soo socda maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey ay jireen falal ammaan daro bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa walaalahay oo dooda ku wada jiro rofesor cabdishakuur iyo walaalkay korneyl cabdulaahi xiise waxaan u malaynayaa sidii walaalahay horeyba ugu sheegeen horta nolosha biniaadanka waxa ugu horeeya waa amni qofka markuu amni haysto iyo nabad uu haysto waxaan malaynayaa horumarka iyo waxa kale gadaal bay ka imaanayaan sidii walaalahay hadda u sheegeen amnigani doodo fara badan ayaa laga hadlay waa securitiga wadanka weye laakiin nabadaani mar bay burburtay xamar waxaan xasuusanaa mar ninka baadiyaha ka imaanayo tooreydu uu wato iyo garuunka uu wato inuu saldhig dhigi jiray maantana heer waxaan maraynaa xamar ay hubaysan tahay guri walbaba oo qoryo yaalaan fikriyo kala duwan iyo nidaamyo kala duwanee lagu kala adeegsanaya bulshada soomaaliyeed marka ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay awareness fara badan ah in amnigoodu ayaga ay gacantooda ku haystaan dowladdu iyo shicibka shicibkaa badan madaxda iyo shicibka shicibkaa badan marka amniga wuxuu ka imaanayaa loocaloo ka imaanayaa then markaasuu u gudbi karaa wax oo gobol ah ama wax centraal ah marka dowladda waxaa laga sugayaa inay amnigaas sidaasi iyo awareness ugu samayso bulshada soomaaliyeed doctor cabdishakuur maxaa laga filan karaa xaaladda nabadgelyo ee magaalada muqdisho waad mahadsan tahay nabadgelyadu waxay ka mid tahay aasaaska dowladnimo meel haddaysan nabad ka jirin howl kaloo la qaban kara ma jirto oo nabadda ayaa lagu caanamaalaa siday soomaalida horey u tiri sidaas darteed dalkeenna dhibaato fara badan oo nabadgelyo xumo ah ayuu soo maray weliba waxaa la dhihi karaa waxaa naga burburay sistamkii nabadgelyada ee hore inoogu jiray taa ayaa waxay keentay in dib loo dhiso oo nabadgelyada in laga shaqeeyo marka nabadgelyadu waxay muhiim u tahay wax kastoo kaloo ay dowlad ama nidaam uu samaynaayo meeshii hadday nabadgelyo xumo ka dhacdana wax kaloo la qaban kara maleh wax kaloo socon kara maleh korneel ciro warbaahinta caalamku waxay muddooyinkii ugu dambeeyey ka hadlayeen in shabaabku ay soo galeen magaalada muqdisho xaafadaheeda maxay samayn karaan haddii ay soo galeen magaalada muqdisho xaafadaheeda bismillaah horta waa mahadsan tahay waxaan rabnaa mar haddii aan ka hadlayno inaan looqaa amniga aanu ka hadlayno inaan madaxdii annagu ma ceebaynayno waxa ay ku wanaagsan yihiinna waa u sheegaynaa waxa ka dhimanna waanu u sheegaynaa say u dhammaystirtaan ay go-aan ugu qaataan marka runtii guddoomiye tarsan waan u hambalyaynaynaa waxaadna la socotaan in uu noqday guddoomiyihii ama duqii magaalo ugu horreeyey ee magaalada tan oo aan xooga kala haysan ka noqday nasiibkiisaa keenay waxa uu abuuray oo ka mid ah midayntii istanbuul iyo muqadijo oo dakhli iyo qurux ku soo saa'iday wuxuu dhiirigeliyey diyaasbaradii hadda wuxuu wadaa wacyigelin marka waxa weeye korneel ciro usoo laabo su-aashaada aan u soo noqdo intaa kadib waxaan rabnaa waxa ay samayn karaan shabaabku shabaabku horta waxa ay kugu soo weerarhayaan waa xayn xayn afka luuqadda ciidanka markaa idinkugu sheego waa inta shan u badan tahay xaymo fara badan bay iska dhigahayaan mararka qaar waxbay iska ridhayaan si ummaddii khalkhal u galo mararka qaar dad bay dilahayaan marka halkaas waxaa ka abuurmahaya amni daro magaalada muqdisho marka meelaha sida ay ugu kala xoog badan yihiin marka la fiiriyo derisada wadada maka almukarama wax badan kama samayn karaan inay baabuur qaraxa soo diraan mooye meesha wadnaha wixii ka rogan ilaa iyo ku tag magaalada degmooyinka teedsan dayniille hurwaa yaaqshiid halkaa weeye xaynweerarka meesha ay ka wadaan oo saldhigyada ku waa weerarhayaan tahay korneel ciro waa kusoo laabanayna ee cadow een ma aaminsan tahay shabaabka inay falal ammaan darro ka samayn karaan gudaha magaalada muqdisho
walaalkay horta waa mahadsan yahay horta Een, hadda waxaan u malaynayaa xamar guddoomiyihiina waa de- waa run de tarsan hadda wuxuu qabanaya waa la ogyahay anugu hadda xamar saddex sano iyo bar baan joogaa waxaan xamar anagoo qurbaha ka yimid een, dowladdii farmaajo ayaan la yimid xamar amniga xamarna markaas siduu u ahaa iyo maanta siduu yahay horta waa kaafi kala dheeri ma aha mid buuxo 90 percentage 100 percentage ma aha ma 40 percentage ba ma 50 percentage a taas waxa waye waxay u taallaa ummadda ku nool bulshada ku nool xamar meelaha wax ka dhacayaan ma meel gooban oo hadda ninka odaygaas uu u sheegay ayaa jirta mase xamar oo dhan baa amni darrada ka jirta sidaan ognahay jidkan oo hadda makal mukarama inta mar- waagaan imaanayay iyo xamarweyne iyo degmadan waa berigunba ahayd horta mid very secure ah waxba waxbay dhaamaan waxbaa socda waxa socdana waxaan rabnaa waxa weeye in dowladdana aan lagu mucaaradin fikirka uu noqdo fikir guud oo dadka aqoon-yahanada iyo saraakiisha hore sida walaalkay oo kale ah mid ay ka wada hadli karaan bablikana ay u noqdaan awareness si loo siiyo sababtoo ah mar walbaba waa in lagu dadaalaa war amniga yaa u baahan amniga waxaa u baahan kan maskiinkaa u baahan ninka madaxda oo qoriga wato oo labada cabdibile horey gadaal iska dhigayo ninkaa waa shaksi weeye laakiin ummadda ummadda bini'aadanka waxa lagu hogaamin karaa waxa ummaddaas soomaaliyeed oo intaasoo dhibaato ah soo martay oo 23 years of civil war ah, iyo siyaasado kala duwan oo lagu kala qaybiyey marka hore waa inuu shacibka soomaaliyeed ogaadaa inuu amniga asiga ee dan ugu jirto tan faamilgiisa ugu jirto tan saaxiibkiisa ugu jirto tan deriskiisa ay ugu jirto waa mahadsantaha cadow doctor cabdishakuur maadaama shabaabka ay soo galeen magaalada muqdisho sida een warbaahinta caalamku ay baahiyeen maxaad isdhihi kartaa way samayn karaan horta ee, shabaabku hadda awood weyn oo muqdisho ee, dhibaato ee, qabsasho ah ama xaafado inuu qabsado oo uu ka taliyo ah hadda suurtagal ma aha wax yaroo ku dhufo oo ka carara weeye waxa dagaalka meesha ee, hadda haddana ma aysan soo gelin maxaa jira way joogeen waxyaabaha waxaa jira la yidhaahdo ee, ee, af carbeedka lagu yidhaahdo alkhaliya naa'ima waxyaaba la yidhaahdaa jiro qofka in ayaamo meel iska joogo caadi iska dhigo markii dambe muddo ka- kadibna howlo kale loo dirsado waxyaaba noocaasa waa ka jiray magaalada Ee, dowladda uunbaa ayaa laga rabaa inay howl fara badan ka qabato laakiin hadda shabaab loogama baqayo magaaladan inuu dib u qabsado een korneel ciro dowladda maxaa laga filan karaa dowladda horta waa su-aal fiican waa dowladda waxa weye horta waa waxaa dhibaato noqotay ninkii shabaabku ka hadla arrimahooda waa ridoobay yidhaahdeen waxaan rabnaa madaxda inaan xasuusino haddii aad xagga dowladda tala siisana shabaab buu la shaqeeyaa baa lagu leeyahay marka horta dadka yagaan doonahaya oo aqoon-yahankaa isku yimid oo doodahaya ayaan daradaasa haysata yacnii in madaxweynihii dalku uu ku dhawaaqo marka waxa kan aan ka hadlaynaa waa sixitaan markaan sixitaankii sheegno in jawaabtaas nala siiyo horta naba qabato waana codsanaynaa madaxdu inay u turaan dadka aqoon-yahanka ah ee waxa loo sheegayana waa wax lagu saxayo ee su-aashu waa xagga dowladda maxaa laga filahaya dowladda waxaa laga filahayaa dadkan mas-uuliyaddeedu ayagay saaranta ma qanciso bulshada reer banaadir hadda banaadir iyo ama ex banaadir labadii shabeelle iyo banaadir bulshadii ku nool oo ah dalka soomaaliyeed meelihii ugu muhiimsanaa ka mid a ma qanciso amni darro iyo habeen walba qarax iyo dad la dilo istaafyo isxabadeeya wax qanciya maaha horta waxa weeye dowladdu awood iskugufaanka tirada badan oo aan dhowr mar sheegnay oo dhexdooda ka jira ha joojiye ninka mas-uulka waxaa ku filan saddex boliisa saddex boliisaa ku filan baabuurtan tirada badan oo laysdabadhigahayo shacabku argagaxayba kasii qaadahaya marka waxaan ka rabnaa horta kow ayagu inay saxaan qodobka labaad ee inay ciidamadooda si saxa u baraan nidaamka qaabkay bulshada ula dhaqmi lahayn hadda bulshadu degmooyinka qaar cadowweyba u yaqaanaanba sababtoo maba u arxanfalahayaanba loomaba diyaarinba marka dowladda wax badan baa u yaalle allaha la garabgalo hay-adda dowladda maxaa laga filan karaa
dowladda horta marka hore shabaabka macnaheedu waxa weeye waa koox abuurantay waa kooxdaasi meeshay ka abuurantay iyo waa sheeko dheer oo hadda aanan doodaan aan qusaynin waa laakiin markuu cadow abuurmo soomaaliya mar walba waxaa lihi jiray ilaa iyo the last five six years dowladda waxaa cadow ku ah koox la yihahdo al-shabaab that means waxa waaye dowlad iyo koox ka soo horjeedo marka waxaa jira theory ah war haddii ay dowlad ama laba gruub ay iska soo horjeedaan labadaas gruub si unbaa loo kala adkaan karaana waa fikirkayga raqiiska in kooxdaasi la ciribtiro gebigeed haddii mana aha dagaal oo foolka foole ma aha siduu rofesorku u sheegay dagaal oo gorilla werfare ah oo doortu door ah iyo qarax iyo terror iyo waxaayo waxaana wax ay bilaawdeen waxa weeye labadii kun iyo kowdii markii labadii saro dhaadheera oo new york lagu qarxiyey maraykanka wixii ka dambeeyey ayaa terrorism wax la yidhaha soo baxay kolley waa politics kaloo meesha yaallowa laakiin anugu soomaali ahaana waxa aan la yaabanaan la fajacsanahay soomaaliya somalilan iyo puntland dhibka maanta ka jiro oo ama shabaab ay ku hayso iyo sida ay koonfur ugu hayso waa kaafii kala dheerowa koonfur sababta ay ugu badnaatay shabaab oo aan shabaabkan gaari laha galgaduud iyo wixii xagga ka xigo oo shabaabka ku xindaabaysan yahay keliya hiiraan iyo waxa hoos ka soo xigo taa naftirkeed waxa waye bulshada waa inay ogaataa ma kuwaana jilacsan may waxaan u malaynayaa somalilan iyo puntland waxa ay ku dhisan tahay waa shicibkooda ayaa ogaaday waxa ay dowladnimo tahay marka bulshada soomaaliyeed oo ku nool koonfur dowladdan waxaa laga rabaa facilitationkaas iyo awareness oo public iyo hadda raadiyaha s n t v wax hadda ay ka bilaabayaan iyo ragga aqoon-yahanada halkan fadhiyo kuwa maanta halkan ka dhagaysanaya labadaba in meel looga soo wada jeesto cadowga soomaaliya uu leeyahay waa mahadsantaha cadow doctor cabdishakuur mar haddii shabaabku ay muqdisho soo galeen xaafadaheeda dowladdana ay u hanjabayso inay shabaabka la dagaalamayso soo ma muuqanaysa inaan dagaal la horeyn taa su-aal kama taagnaa dadku waxay dareemeen hadda in nabadgelyadu ay soo jilacday asbaabo badanoo jiro awgeed dowladdii dadka ay u xil saaratay inay howsha qabatana waxaa looga fadhiyaa inay howsha dardargeliso oo dowladdan cusub oo hadda lasoo magacaabay ay wax badan securitka ka qabato securitka dowlad keliya ma sugi karto waxaa weeye shacabkaas hadduusan dowladdii la shaqaynin mushkiladda waxay keenaysaa inuusan securitka meeshii laga filaayaba uusan jirin oo waxaa sahlaya waxaa weeye shacabka weeye dadkan gorillaha samaynayo shacabka kuma shacab bay ku dhex dhuumanayaan shacabkaas haddii dowladda uusan kalsooni weyn ku qabin waxaa lama huraana in mar waliba uu farajail yahay securitka marka dowladda securitkeeda iyo ciidamadeedii ha howlgashato ciidamo fara badanoo afrikaana ayaa dalka jooga waxaa ku habboon dowladda inay ka xorayso meelahan dhowdhow ay caasimadda u dhowow dhan inay xorayso weeye hadda lower shabeelle ayaa u soo dhow aan afgooyi markaad iyo iyo awdhiig la addaaftid xuduudahaasoo dhan shabaabba ayaa ayaa ayaa ayaa haysa dowladda waxaa laga rabaa liberation xoog leh horta inay gasho intaysan howl kalaba aysan qaban waa mahadsantahay doctor cabdishakuur Een, korneel ciro mar haddii shabaabkii ay soo galeen xaafadaha magaalada muqdisho een, dowladdina ay u hanjabayso shabaabkii oo ay leedahay waxaan ka saaraynaa een, een, een, magaalada Een, sow ma muuqanayso inaan dagaal la hurayn
horta eh, waa mahadsan tahay eh, sida walaalahay uga jawaabeen anugu kama fogi Eh, horta dagaal ma hurta wey dagaalkuna waxaa la rabaa eh, laba dhinac baa ishaya labada dhinacoo ishaya eh, dhinacan dowladdan anagu xignaa dagaal aan qorshaysnayn oo plan a plan b plan c plan d yacnii qorshaha koowaad labaad saddexaad afraad loo samayn haddii lagu dhaqaaqo waxa ka imaan ka imaanaya waxa hadda ka imaanaya horey waa u sheegay wasaaraddii gaashaandhigga howlgala la leeyahay ayadii ciidankii dhulkiibay tegahayaan wasaaradihii la rabay inay bulshada la wareegaan deegaanka ma aadahayaan Eh, plan b-ga waa wasaaradda arrimaha gudaha eh, iyo amniga oo wada jira eh, cadaaladii milatarigu markay cagta mariyaan saddexdaasaa tegahaya dhulkiiba waxay la saldhigiyadii degmooyinkii xabsiyadiibay la wareegahayaan si wasaaradihii horumarinta adeega bulshadaa tegahaya halka badanaa ay ka qurunto waxay tahay wasaaraddii maaliyaddaba waxaaba loo aqoonsan yahay in layska duulo gacanta la hoorsado waxaa la rabaa inay la socdaan wasaaradaha adeega bulshada oo wasaaradda maaliyadduna ay shaqadeydii dakhli aruurinta ka qabsato deegaanka si aan askarigu uusan u helin jaanis bannaan oo uu isbaara ku dhigto waa mahadsantahay korneel ciro hay-addow war wadan dhan oo dowlada dowlad dhexa oo jirta ayaa horta baaba'day markay baaba'day waxaa la baabi'iyey infrastructureka oo dowladda institutionadii dowladda macnaha habba adduunyadu waxaa waay qaab baa laisku maamulaa qaabkan waxaa weeye hoosba ka soo bilowda ilaa iyo kor laakiin haddiiba hoostii iyo guriga asaaskiiba hadduusan jirin macnaha waxaa weye sidii kor lagu tago aad bay u adag tahay amnigan hadda aan ka hadlayno warun weeye nimankani een wiilkan soomaaliyeed oo miskiinka ah sababta adii lagaaga wadanayo oo meel kale loo geynayo oo mabrainwich loogu samaynayo waxaa keenay horta waa in laga fikiraa marka hore waay waxaan maxaa ku dhaliyay ninkan wax walba ha ka dambeeyaan siduu hadduu u sheegi wey walaalkeen dowladdan dowladda dhexe wey laakiin dowlad tacbaana waaye weli lugaheeda kumay istaagin waxeedan dhanba waxaad waxay ku soo aruurtay in la yidhaahdo new deal iyo halkaa iyo westrankan iyo siyaasadda laga leeyahay war siyaasadda gudaha maana horta soomaalidu waxa weeye problemku nuugu weynu na haysto waxa weeye inaan allaha subxaana allahu tacaala aaminno wadankan saddexda kun iyo saddexda boolo kilomitir oo bad ah iyo intaasoo webigaas webay shabeelle iyo iyo hadda federaalkan lagu wada waasho oo nin walba raba inuu madax ka noqdo war wadankii waa qaawan yahay dhulkii lama degano dhulkii ha lagu laabto cuntadan iyo securitygan iyo warta adiga isa soo saar dadkiina wax tus iyo fafaalo tus dadka shaqaynayo daacadda ka tahayna adeegso taasaan qabaa aniga in lo- in looga bixi karo ee
dhegaystayaal haddii aad haatan nagu soo biirteen waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isbuucan aan ku falanqaynayno xaaladda nabadgelyo ee magaalada muqdisho doctor cabdishakuur een, gobolada koonfurta qaarkood waxaa soo gala ciidamada ethoobiya een, shabaabka haddii ay kasoo baxaan magaalooyinka ay haystaan iyo deegaanada ee, sidoo kale ay gacanta ku hayaan soo suurtagal maaha in muqdisho ay kusoo aruuraan oo muqdishona ay ka bilaabaan falal amniga liddi ku ah
muqdisho horta ee muqdishadii hore ma aha ee ay sida fudud ee lagu soo geli jiray muqdisho hadda ee, amnigeeda wax badan fara badan baa laga qabtay inta ee dowladuhu ee, ay u kala dambeeyeen Ee, ciidan badanna way waa- dalku hadda waa yeeshay ciidamada xoogaa waxaa lagu dhaliilayaa uun dowladdii oon ciidamadeedii biilan karin oon dishbliinkoodii iyo tababarkeedii koodii so- la soomaaliyeynin oo dadkoodii soomaaliyeed ayaga laysbarin askari baahan ayaa mushkiladu keentay mooye hadda haddii gobolada kale ay kasoo baxaan muqdisho aniga ilama aha in ay iyaduna yani meel fudud ay tahay laakiin waxaa loo baahan yahay dowladda istraatiijiyadeeda ee ee ammaanka inay wax ka bedesho oo fadhigii ee, labadan sano lasoo dhaafay hadda waxaa laisleeyahay aad baa hadda dhaliil fara badan u jirtaa dowladdii hadda ee, dowlad cusubaa hadda la magacaabay curdana isqabqabsiga faraha badan leh ma fiicna wixii job descriptionkooda hala kala saaro markaad muqdisho meel sahlan ma aha oo oo haddii gobolada uu shabaabka ka soo baxo waa dhici karta inay dadka isku dheehaan waa waa waa waa arrin ay istaraatiijiyooyinkooda ka mida weeye waxaa weeye in dadweynaha laysku soo daro wixii la- la- la qabtana xabsiga reerreer ahaan loogu soo daayo sidii horey ba u dhacday markaa kadibna qofkan shaqadiisii uu ku laabto taa waa dhici kartaa inay inay samaysato laakiin muqdisho ma sahlana haddii gobollada kale ay ka soo baxaanna muqdisho ma filaya aniga waxaan ahayn garilla warkaas iyo iyo dhudhuumashadaas waxaan ahayn inay ka- inay ka samayn karaan hay korneel ciro eh, shabaabka haddii deegaanada ay haystaan ay culeys u kasoo koro oo ay kasoo baxaan soo suurtagal ma aha in muqdisho ay soo galaan oo falal amni darro ay muqdisho ka bilaabaan meel markaad culays ka soo saarto cadowgaada inaad xajisato goobihii aad ugu aahaysa waaba istaraatiijiyo qaacido ciidan waa marka dowladda waxaa laga rabaa inay xajisato meelaha ay hayso waxyaalaha xadgudubka bulsh- bulshadoodu ay ka cabanayso ee xagga amniga ana ay daaweyso saxdo marka ee, laazum ninkii u aaminsanaa ee qalbiyan shabaabnimada aaminsanaa ma ka tegahayo waa ku dhimanahaya oo dhibka waa wadahaya laakiin waxaan filahayaa inta ee, bulshada caadiga oo shaqa maal nolol maalmeedku ka galay ee, dabcan way isbedeli doontaa laakiin waxaan hari doonin midka qalbiyan aaminsan marka dowladdaa laga rabaa waxaa- waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo dowladdaanu kuma imaan ee, cod bulsho waxay waa la magacaabay dhaqan baa magacaabay waxaad ka garanaysaa daciifnimada dowladda waxaa muujinaya odayaashii dhaqanka oo ayaga magacaabay meeshaa looga tegay imisaa la dilay so waajibkooda koowaad ma ahayn marka cuqubada odayaashaas ay ka galayaan oo sababtooda ay kursigaas ku noqdeen oo ay dowladnimada ku yeesheen ayaga laftigooda ha fiiriyeen intaasaan ku talin lahaa cadow eh, xaafadaha muqdisho qaarkood eh, shabaabaa soo galay muddooyinkii ugu dambeeyey falal ammaan darro ka waday dowladdu maxay ka qaban kartaa in shabaab ka soo galay muqdisho waxaan umalaynayaa si walaalkay profesorka iyo korneelka hadday u sheegeen dowladda hadda dowlad curdun ah waaye dowladdan dowlad baa ka horreysay dowladdaas waxay ahayd mid gaa oo yar macnaha toban wasaaradood keliya hadda waxaad moodaa dowladdii inay shan iyo labaatan wasaaradood gaartay shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen shan wasiiro dowla waxaad moodaa xoogaha marka decentralize inuu ku dhacay awal waxay ahayd madaxweynaha xafiiskiisa iyo ra-iisul wasaaraha oo keliya okay haddu sheekadu waa isbedeshay waxbaa socdaa la yidhi ciidamada soo galay etoobiyaana ciidamadii amsan xoogaa waa la soo kordhiyey waxaa la yidhi howlgallaa bilaabanayo waa okay weya soo korneelku sheegay anigu kolley taa khibrad military ah uma leehi laakiin siyaasad ahaana waa inay kuu bilaangaraysan tahay nabadda aad sugaysid iyo meesha aad ka sugaysid iyo goobta aad qabsanaysid soo korneelku sheegay in mid adiga ku adag noqoto hadda xamar dhibka waa jirtaa degmooyin hadda laga laga dhawaajiyo dhibku ku badan yahay sababta keentayna waa in aan ogaanaa sida uu sheegay walaalkay waxa waaye security-gaani hadda la kala qaaday amniga iyo arrimaha gudaha oo isleh dad fahmi karo oo ka shaqayn karan ay yihiin labadoodaba iyo in gaashaandhigu aasan nin hadda runtii u ah khibrad u leh waxaan amnigan ka soo shaqeeyey marna horna u ahaa taliyihii nabad sugidda soomaaliyeed ahaa marka tiimkaas waxaa la rabaa tiimkaas waa shakhsiyaad waaye shakhsiyaadkaas inay wada tashiyo fara badan yeeshaan ayagii iyo xukuumaddii iyo ra-iisul wasaarihii kadibna madaxweynihii u gudbiyaan la yidhaahdo war haye dadku shicibka haddaysan taladaani wax ku lahayn oo taladaani meesha u socoto ileen public waa ummadaani waa tegaysaa maanta wasiir tahay beriyaa madaxweyne noqonaysaa ma waxaasoo dhan waa baxayaan laakiin systemka system baa wax system baa wax lagu kala qaataa shalay wixii dhacay inay berita dhicinaan rabnaa oo ummadda soomaaliyeed ay ka soo qayb galaan siyaasadda saan loogu wada waa maasanta cadow markana aan siiyo doctor cabdishakuur waa sida loo sheegay weeye eh, security-ka een, dalka horta eh, dowladdiisu waxaa ku habboon inay isku tashato oy aragti dheer oo mustaqbal u yeelato security-ka dalkan oo ciidamadan la dhisaayo dalkan ciidamadan kale ma sii joogayaan afrikaanka ah ama dal kale waa inaan mar waliba cooperation-ka adduunyada loo fahmin in adduunyada mar waliba adiga kuu taagnaanayso adiga wax ku siinayso dhismaha ciidan professional ah oo military ah iyo ciidan boolice oo professional ah iyo ciidan security ah oo professional ah inay ku talagalaan weeye istaraatiijiyada dheer ee ee securityka dalka hadda inta ee, howlaha hadda lagu jiro dalal kale ayaa na caawinaya ee, lacag baa lagu bixinayaa lacag ma samayso dowladdu hadda oo waxaa weeye meeshii la qabtaba balcaddan iyo iyo iyo hadda afgooye ayaa magaalada ugu soo sokeeya ee wax maamul weynoo macno laho dowladdu ay- ay aad u kontaroosho ka jira male jidadkii waxaa layska soo dhiganaya isbaarooyin taas waxay ku tusaysaa sida hore loo sheegay meelihii dowladda ay xoreyso hadda waxaa laleeyahay eh, waxaa la qaadaya kambeyn aad u weyn meelihii iyo gobolladii la xoreeya ayaa waxaa ka dhici doona vacuum inuu soo galo oo aan maamulkii iyo adeegii iyo howlihii la rabayna dowladda markiiba aysan ku dhaqaaqin security keliya ma aha askari qori loo dhiibay oo irid la fariisiiyey security wuxuu ku imaan karaa eh, dadkii oo la- la- la- aad wax loogu sheego dadka iyo meelihii la xoreeyo oo hadda magaalada muqdisho waa xor
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka isaga iyo martidiisuba barnaamijkaasi oo wakhtiga oon nagu yar nagu saamaxayn awgeed waxaad isagoo dhammaystiran kala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com haddaba shacabka magaalada muqdisho ayaa iyaguna dareenkooda ka dhiibtay xaaladda khalkhalka amni ee muqdisho iyo siday u arkaan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa mikrofoonka la dhex maray magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud cabdulaahi xasan oo jooga magaalada muqdisho wallaahi niihow waddanka muddaan ka maqnaa markaan hadda ku soo noqdayna adigu labadii asbuucee lasoo dhaafay magaalada muqdisho aad bay xaaladeedu u xun tahay waxa weeye waxaanna wax aanu aragnay oo maqalnayna ma aha sbeshali xaafadan xamarweyne waxaa isaga soo dhacaya madaafiic maataa degan dad baa degan rayida oo shicib ah marka annagu ma naqaano dowladdiina halkaanay fadhidaa madax- madaxtooyaday fadhidaa dee wax wax qabanaya iyo wax amisomtii waa joogtaa dadkii waa wada joogaan hadda sidee xal loo helaa marka dhibaatada ay keeni kartaa waa badan tahay waxyaabo badan ayaa dadkii caruurtii haddada tan aan kula hadlaya waad maqlaysaa waxa dhacaya Een, waxa weeye waxani farahay ka baxeen marka adduun weynaha iyo adduunkoo dhan waxaan ogaysiinaynaa inaynan meeshani nabad ahayn oo ay international community ay ay yimaadaan ay arkaan waxa dhacaya waxa socda yacni dadkii waa qaxayaan maalin kasta waa baxayaan magaaladii nabad ma aha xabaddu waa dhacaysaa marka waxa weeye waxyaabo macquul aan ahayn ayaa eh, socda bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa khadiijo faarax warsame oo joogta magaalada muqdisho taasuu cidna weydiin ugagama baahna haddeeraad u jeeddaa inay madaxtooyadii dhexdeedii ka onkoday bal xaafado kale iska dhaaf oo rayid joogo oo dad kale joogo oo mabaadii kale iyo wax walba haba jiraane Een, waxaad u jeeddaa madaxtooyo saakay inay ka daranayso bahashi oo labada gees ka soo gashay waxaad i weydiiyey waaba hoogtay aan kuuri tano hadda habeen hore markii hubyaha la bilaabay ilaahay wuxuu ugu ogyaa cunuga iga suuxay oo si dhaba u suuxay waxaa loo baahan yahay sidaan in la isu dhaamo waroy waxaan waa siyaasado qarsoonaan u maleeyey sida in la isu dhaamo oo waxa mas-uuliyadda la qaaday laga dhabeeyo oo aan annaga xabadaha nagula harqin saacadan dowladda federaalka waxaan ujeediha in ay dadka kasbadaan dadka ay ka ka cararaya kasasaya markay u jeedaan ayaga iyo tuutahooda ee dadka ha kasbadaan aniga waa daahir maxamed dirshe kuna nool magaalada muqdisho waxaan u arkaa ammaanka muqdisho inuusan hadda ahayn sidii loo baahnaa waana sababeynayaa waxa weeye dowladda hadda jirta iyo shacabka soomaaliyeed wax iskaashi ah iyo wax isku xirnaana ma lahan kumana xirna dowladdu haddii aysan shacabkeeda ku xirnayn xiriir wanaagsan la lahayn amni ma sugi karto marka waxaan leenahay ha loo diro amniga dadka khibradda u leh aqoontan u leh ama isdhexgalka bulshada iyo regulation wanaagsan dad kale ayaan leh Saa- saasaan soo jeedinaya ammaan darrada magaalada muqdisho ka jira waxay ku xambaartay haweenka carruurta waxgaradka odayaasha masaakiinta iyo qaxootiga waxay ku xambaartay walwal aan horey u soo marin muddooyinkan dambe iyo argagax ayay ku nool yihiin waxaana mas-uuliyadaas qaadaya dowladda soomaaliya magacaygu waa cabdishaaq siciid bataal oo magaalada muqdisho ku nool amnigu farihiibuu ka baxay gebi ahaanba waa lumay shiritaan ahaan iyo nidaam ahaanba wou lumay cid hadda xukunta lama yaqaan gebi ahaan magaaladii farahay ka baxday waxaa caddayn u ah waxa dhacaya oo hortayada ka dhacaya oo magaaladii ka dhacaya qofkii halkaas lagu dilay dembiilihii baan la qabanayn qofkii wax dhacayay baan la qabanayn qofkii wax hadhayay baan la qabanayn dowladnimaduna waa in intaa la qabtaayo dadku ammaan helaa marka sidaasay faraha uga bax qaraxyada magaalada ka dhacaya waa nidaamkii oo faraha ka baxay weye meel qarax ka dhacay miyaa lagu noolaanaya muuse jaamac cabshir weeye walaalmo waxaan joogaa ku noolahay magaalada muqdisho ammaankii magaalada muqdisho farihiibuu ka baxay waxaana caddayn u ah een, madaxtooyada irid- iridkoodu maanta qaraxyadu ay ka dhacayaan laysku laynayo marka boqolkiiba siddeetan magaalada muqdisho ammaan kama jiro xaafadda huruwaa waxaa haysta een, shabaabkii xalay baar bulsho een, waxaa seexiyey shabaabkii oo soo galayo xaloo dhan ka telinayay hoobiyayaal baa dhaca habeen kasta iyo maalin kasta shir cabdi cali baa la yidhaahdaa waxaan ku sugan dhallinyarada waxaan ka mid ahay magaalada muqdisho joogta ammaanka magaalada muqdisho waxaan dhihi karaa anigu waa boqolkiiba siddeetan baan dhihi karaa ammaan xumada magaalada muqdisho sababtoo ay tahay hurowaa suuqa xoolaha towfiiq dayniile habeen hore iyo xalay iyo dagaallaa ka socday ilaa baar bulsho maanta oo jamco ay tahayna bishuna ay tahay koob iyo labaatanna aagaarka magaalada madaxtooyada wardhiigle dagaal baa ka socda iyo qarax wax loola jeedana ma garanayno annagu hawshaas marka dowladda waxaan leenahay inay waxaa weeye ay wuxuun soo bandhigtaan rajaynayna inay wuxuun soo bandhigtaan rajaynayna in xaaladda ammaan magaalada muqdisho ay wax ka- ay wax ka qabato magacaygu waa farxaan cabdinaasir baa la yidhaahdaa een, ku nool magaalada muqdisho magaalada ammaankeedu faruhu ka baxay labadii biloodoo ugu dambaysay hadda wax ammaana oo la isku hallayn karo kama jiraan meel walba xawiyaal baa ka dhaca hameenkii bumbooyin baa la tuuraa hadeer dagaallo iyo xabado iyo qaraxyaa socda wax ammaan ah oo la isku hallayn karo iyo ilihii ammaankuna wax shaqaynaya lama dadkii waxay ku leeyihiin meelaan u qaxno iyo meelaan hadda u cararno ma garanayno dadkii waa la qaxayaa dameeraha lagu qaxayaa gaargacmaa lagu qaxayaa hoobiyaal baa meel walba ka dhacaya qaraxyaa ka dhacaya ammaan la isku hallayn kara kama jiro magaalada magacaygu ah maxamed cabdikariim ashkir oo jooga magaalada muqdisho waxay ila tahay xasan kaafi oo maxamar waxa ka dhacay sabi maahido qof weyn oo nin oday- nin odayana waa ta- waxa ka dhacay hadda saacadda saad i waraysanaysa dhagahaagana waa ku maqlaysa waana la socotaa amniga magaalada sida uu halaabay qof walba waa arkaa insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa laakiin xamar inay noqoto meel fiican oo wanaagsan ma fiicnayn wax fiican maahayn waxa dhacaya habeenadan iyo saacaddaas hadda salaada jimcaha la galahayay wixii dhacay wax- wax fiican maahayn wax ka dhacaya xamar in amniga la adkeeyo in dadaal badan la sameeyo in juhdi badan la geliyo waxay ila tahay arrintu saas in laga bedelaa hadda ay dowladdu wax ka bedeso maxamed cabdi baa la yidhahdaa jooga muqdisho wallaahi markaan marka daran oo badan oo ka xun waa soo marnay haddana waxa dhacaya waad arkaysaa waan ku hor- ma- garanaysaa Een, waxaan dhihi lahaa suugan ahaan kugu sheegaa waxaa ruxay dunida nabadana rakii raad sare ku xiray dagalkana rujiyey oo raaska gubay dadna kala raray rixin wada dhashow kala raaga yidhi naf ka dhigay raqiis rajadiina quus reer hebel miya damariyaxaya weli dheeri raba iyo raad qabiri mase rifalkiyo hubka reer galbeed noo soo raro isku rogan la yidhi mise waa ra'yiga lagu raacsan yahay rabbi nimaan noqon dagna wuxuu ogeyn intaasaan ku dhihi lahaa aniga kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanayay xaaladda khalqal amni ee magaalada muqdisho iyo sida ay u arkaan waxaana mikrofonka la dhex qaaday wariyaheena xasan kaafi qoyste halkaad weli nagala socotaana waa washington xuseen barre aadan ayaa galabkeyga midig fadhiya oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa xuseen mahadsanid daanduri madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku waxyeeloobay weerarkii ka dhacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro argagixisada uu sii socon doono islamarkaana weerarka maanta ay qaadeen aan wax u dhimi doonin howlgallada dowladda ee loogu talagalay in nabadda lagu sugo dalkana lagaga cidhibtiro kooxaha uu ku tilmaamay inay yihiin nabadiid goobjoogayaal ayaa sheegaya in weerarku ka bilowday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kadibna ay rag hubaysan isku dayeen inay gudaha u galaan dhismaha sida aadka loo ilaaliyo ee madaxtooyada dhinaca kalena wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya nicholas kay iyo wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire maxamed saalax nadiif ayaa dhaleeceeyey weerarka lagu qaaday xarunta madaxtooyada soomaaliya oo dad dhowr ah ay ku dhinteen labada diblomaasi ayaa ku bogaadiyey ciidamada amniga sida geesnimada leh ee ay arrintaasi u maamuleen diblomaasi sare oo ka tirsan midowda yurub ayaa sheegay in madaxweynaha ukraine victor yankovich iyo wakiilada mucaaradku ay isla meel dhigeen heshiis ujeedadiisu tahay sidii loo soo afjari lahaa xiisadda siyaasadeed ee dhiigu ku daatay ee muddada bilaha ka taagan dalkaasi ukraine aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xuseen idaacaddeenay fiidnimona waa naga intaas intaan hawada mar kale ku soo noqon doono berita subax saacaddu markay tahay lixda iyo barka aroonnimo waa ibraahim xasan daanduri xuseen barre aadan iyo bahda v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.